بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه باب يكتب للمريض يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح waxaa loo qoraa qofka xanuunsanaya maa kaana yacmalu wuxuu samayn jiray wa huwa saxiixun isagoo caafimaad qaba yacni markuu xanuunsado xanuunku waxyaabaha uu ka joojiyey ee wanaagga ah ee uu samayn jiray markuu caafimaadka qabay ayaa loo qoraya can cabdillaahi bni camrin radia allahu tacaala canhuma can اnnabiyi salى اllahu calayhi wasalama qaal maa min axadi ymradu إلا kتiب لh مثل ma kana يcmل وhuوa صaحيiح hadduu jiro qof camal qof xanuunsadaa oo muslina yacni qofka muslinka ee xanuunsada إilaa kutiba lahu waxa loo qoraa مثla ma kana yacmalu wixii uu samayn jiray oo kale mila ma kii oo kale yacmalu uu samayn jiray wahuwa صaxiixu isagoo caafimaad qaba haddii qofku uu camal fiican samayn jiray oo wanaagsan oo xanuunkaasi ka hor istaagay uu ka cuslaaday uu samayn kari waayey waxaa loo qorayaa kuu samayn jiray oo kale wa can anasin ibni maalikin radia allahu tacaala canhu can اnnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaal ma min muslimi ibtalaahu اllahu fii jasadihi ila kutiba lahu ma kana yacmalu fii صixatih ma kaana mariiضa fain cafaahu اllahu uraahu qaala casalahu wain qabadahu gafara lahu maa min muslimin hadduu muslin jiro ibtalaahu اllahu ilaahay ku imtixaamay fii jasadihi jidhkiisa xanuun uu ku dhacay xanuun kaga dhacay jidhkiisa oo cusleeyey ilaa kutiba lahu waxa loo qoraa maa kaana maa kaana wuxuu ahaa yacmalu mid sameeya fii sixatihi markuu caafimaadka qabay haddii qofka xanuun uu ku dhaco jidhkiisa uu kici kari waayo ilaahay wuxuu u qoraa wuxuu samayn jiray markuu caafimaadka qabay maa kaana mariidan inta uu xanuunsanayo inta uu xanuunsanayo oo dhan amba ha yaraatee amba ha dheeraatee fain caafaahu haddii ilaahay uu cafiyo bimacnaa haddii ilaahay uu shaafiyo araahu raawigaa wuxuu leeya waxaan u malaynayaa qaala rasuulku inuu yidhi casalahu ilaahay wuu u macaaneeyaa yacni halkii markii uu caafimaadka qabay uu ka sii waday inbuu ka sii wadaa oo wixii dhaafay isagu islahaa way ku dhaafeen oo xanuunkii bay kugu dhaafeen ayuu ilaahay u macaaneeyaa oo ma ilaawo wain qabadahu haddii ilaahay uu qofka uu xanuunkaasi uu ku dhintana usaa ku geeriyoodana gafara lahu ilaahay dembigiisa ayuu dhaafaa can anasin can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama milahu anas waxa uu ka wariyey rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam xadiiskan dambe oo kale wazaada waxaanuu ku kordhiyey oo ziyaado ku ahaa qaala rasuulku inuu yidhi fain shafaahu halkay ahayd fain caafaahu ayuun baa waxa lagu bedelay fain shafaahu hadduu ilaahay caafimaad siiyo casalahu wuu u macaaneeya malab buu uga dhigaa labada xadiis waxay tilmaamayaan waa isku macne eh qofka muslimka ahi inta uu cibaadaysanayo ee cibaadada uu ku jiro dee xil iyo waajib ilaahay uu saaray ayuu gudanayaa marka qofku uu xanuunsado dee firfircoonidii iyo awooddii faraha badnayd ee uu lahaa way soo gabaabsiyeysaa way soo yaraanaysaa markaa qofkii muslimka ahaa wuu walbahaaraya qofkii camal fiican samayn jiray salaada jamaacada tukan jiray salaadda tusaale laga soo qaado habeenkii kici jiray maxaanku dhaha salaada sunnayaasha ilaalin jiray jamaacada ilaalin jiray markuu intaaba samayn kari waayo ay kaga soo ururto faralkii inuu ku tukado furaashkiisa agtiisa xaalad kastaba ha ku jire qofkii muslimka ahaa wuxuu dareemayaa inuu khayr fara badani dhaafay xanuunkuna dee waa xaalad ibni aadamka la derisa oo la dhalatay qof dhaafaysa qofna aan dhaafahayn haddii qofkaa muslimka ay xanuunsado waa imtixaan waa imtixaan qofka jidhkiisa la marinayo xanuunka daahiriga had iyo jeer xanuunka baatiniga ahina waa saasoo kale isna waa xanuun kale qofka muslimkaa wixii wanaagga ahaa ee uu samayn jiray ee uu caadaystay baa looga jeedaa wuxuu maalina samayn jiray maalina goyn jiray maaha waa wanaaggii dhaqanka u ahaa qofkaasi dhaqan waxa u ahayd salaada jamaacada inuu ku tukado ee dhaqan u ahayd wuu soo kici kari waaye jamcii oo kalea loo qoraya qofkaa waxaa dhaqan u ahayd habeenkii inuu istaago salaatuleil uu tukado wuu kici kari waaye waa loo qoraya laakiin markuu xoogaa joogaba habeen bu intuu yaro muraaqoodo ayuu yaro kici jiray marka aada loo soo wacdiyo inta wacdigu dhegihiisa kasii qaylinayaan ayuu kici jiro marka waxoogaa wadana wuu iska dayn jiray kaa looma jeedo waa qofka camalku ee caadada u ahayd maa kaana yacmalu waa ficil mudaaric had iyo jeer ficilka mudaaricna wuxuu keenaa istimraariyad joogtayn buu keenaa wixii uu samayn jiray ee uu joogtayn jiray walow dee mar iyo labo waxa ka dhacaan ha mashquulo xaalada ha ku timaado ta laga hadlaya markaa wuxuu qofka caadada u ahayd salaadaha kuma tukada guriga wuxuu ku tukadaa masaajidka salaada salaada jamaacadu ma waajiba mise waa sunne warkeeday leeday ma sunna ma waajiba ma fardulkifaaya intaasiba way ku jirtaa sunnayaashii iyo wixii la halmala khayr oo dhan iswada raaci khayrkii qofka caadada u ahaa ee dhaqanka u ahaa hadduu qofku ka xanuunsado khayrkii uu qaban jiray markuu caafimaadka qabo oo kale ayaa loo qoraya marka waxaa laga saarayaa meesha qofkii muslimka ahaa laba culays inay wada fuulaan culayskii xanuunka iyo culayskii khayrka dhaafaya oo ka murugooda labadaasi qofkii muslimkaa si aanay u wada dhaafin ayaa qofkii waxaa loogu bushaaraynayaa haddaad kici kari weyday oo khayrkii aad soo qaban kari weyday taa ka warwar la-aw taa waa laguu qorayaa kitaabkaasi waa kuu furan yahay khilaaf yar baa ku jiro culimmadu ay leeyihiin waxa qofka loo qorayaa waa maxay waxa qofka loo qorayaa waa maxay marka lasoo khulaaseeyo qaar waxay leeyihiin saddex baa ay u qeybsan yihiin qaar waxay leeyihiin qofka masalan haddii laga soo qaado salaada jamaacadu inay waajib tahay oo qofku u soo kici kari waayey wuxuun baa laga soo qaadaya qof cudurdaar lahoo dembi loo qori maayo waa qowl baciida baciida waayo marka horeba taa la iskuma khilaafsanaa qofkii iman kari waayey salaadii ee soo kici kari waayey inay ka dhacayso middaa la iskuma khilaafsana labada qowle dambe ayaa xoog badan labadaasi waxay yihiin qofkii waxaa loo qorayaa ajar ajarkii asalka ahaa jamaacadii inuu qofku yimi ajarka ugu hooseeya waa imisa waa toban darajo waa toban darajo laakiin ajarkii laban laabka ahaa afar laabka ahaa shan laabka ahaa loo qori maayo oo qofkii dee yimi masaajidka iyo qofka isagoo iska jiifa ay dhaaftay ee uu samayn jiray isku meel la keeni maayo isku meel la keeni maayo qaarna waxay leeyihin maya maadaama qofku uu iman lahaa laakiin xanuunku uu ka xanibay oo xanuunka uu xidhay waxa loo qorayaa isaga oo yimi oo jamaacadii gutay oo kale niyadduu ku tegi jiray xaaladdii markii hore qofkaasi uu ku jiray hadduu dee qarboqarba ay ku ahaydna halkiin baa loo qorayaa nin jamaacadda xagga hore ka ilaaliya hadduu ahaan jirayna midka xagga hore ka ilaaliyaa loo qoraya qowlkaa dambaana xagga ilaahay subxaanah wa tacaala fadligiisa iyo nicmadiisa iyo ajarkiisa qowlka dambe ayaa munaasab ku ah waayahay xadiiskaa dhaaf marka can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu uhi jaaءat اlxumaa ilى اnabiyi salى allahu alayhi wasalama faqaalat ibcasnii ilaa aahari ahlika cindak jaaءat اlxumaa xumaddiibaa u timi ila اnabiyi salى اllahu alayhi wasalam xumadiibaa nebiga u timi albaabkay soo garacday markaas rasuulku alayh الsalaatu wasalam wuxu uhi man haadihi waayo markaasaa waxay tidhi ummu mildam waa ummu mildame iga fur albaabka xumaddiiyo qof laga soo dhigay miyaa ma bannaan baa hadlaayey oo rasuulku codkunbuu maqlaayey ma xayawaan baa laga soo dhigay ma qof bay u ekayd ilaahay baa yaqaana laakiin waxaa laynoo sheegay oo sugan rasuulka calayhi salaatu wasalaam xumaddoo socotaa inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam u timi waa mucjiso inaku laakiin dee inooma iman karto faqaalat nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku tihi ibcasnii waxaad ii dirtaa ilaa aahari ahlika cindak ehelkaaga waxaa loo jeeda asxaabtiisa iyo ummadda xilligaa la noolayd cidda kuugu mudan ii dir aan qabtee yacni ciddaas bimacnaa xumaddu qofka ay qabato ajar badan baa ku jira markay ciddaad ajarka ugula jeceshahay ummaddaada ugu mudan ii tilmaan fa bacahahaa ila alamsaar rasuulku calayhi salaatu wasalaam reerka ansaar la yidhaahdo ayuu u tilmaamay yani xumaddu adkaysi bay u baahan tahay sabir bay u baahan tahay si qofku ajar badan u helo markaa nimanka baasha u adkaysan kara ajarkeedana qaadan karaa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay inay tahay nimanka ansaarta la yidhaahdo waa yahay فلي- فلقي- فبعثها إلى الأنصاar فبقيت عaليهم ستة أياam وaلayaalihina waxay la joogtay saddex cisho iyo habeenadoodii lix cisho iyo habe- labayo toban caanamaal ayay la joogtay gaalaa bixinaysa faاshtada dalika عalayhim dabadeetana xumadii baa ku badatay oo ku cuslaatay faataahum fii diyaarihim rasuulku calayhi salaatu wasalaam guryahoodii buu ugu yimi uu soo booqday fashakow daalika ilayhi dabeedna rasuulkii calayhi salaatu wasalaam uga cawday rasuulkii ilaahay ou nooga ducee rasuulkii ilaah ou naga dulqaadmay o dhan ila isagoo xanuun ma dulqaadi kareen rasuulkeedu ixtiraamkiisa iyo qadarintiisa iyo weynayntiisu madaxa ay noo saaran tahay haddana howlaha rasuulku u igman yahay iyo awooda ilaahay uu siiyey ka mid maaha intuu qofka dul yimaada inuu xanuunka ka xayoobiyo awooddiisi taasi maaha ilaahay baa taa iskale laakiin muxuu leeyahay inuu duceeyo ilaahayow ciddan ka dulqaad xanuunkan ilahayna uu ka aqbalo rasuulkay uga ashkadhoodeen fajacala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam dabeete nebigu wuxuu bilaabay yadkhulu inuu galo daaran daara daar daar iyo guri guri inuu galo ansaarta guryahoodii wa beytan beytan daar daar iyo guri guri yadcuu lahum bilcaafiya ee ka da way usoo ashkatoodeen dabeete xanuunku xanuunkiibuu ka qaaday lama odhan maxaa la yidhi wuxuu ugu ducaynayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam guryaha bilcaafiyati caafiya ugu ducaynayay caafiyadu waa inay u fududaato oo ajarkii ay qaataan baa la yidhi qaarna waxa leeyihin maya in ilaahay ka dulqaado xanuunkan inuu ka dulqaado xumadda falamaa rajaca markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu laabtay ee uu doonay uu u qaatay inuu dhammaystiray guryihii o dhan inuu wada galay oo uu iska laabanayo xaggiisii uu qabtay tabicathu waxaa soo raacday imra'atu minhum gabadh ka mid a ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam soo daba soo daba gashay faqaalat waxay tidhi waaladii bacasaka bilxaqi innii la min alansaar allaha xaq ugu soo diray baan ku dhaartay ansaartan ka mid ahay wain wa ina abii la min alansaar aabbahayna ansaarta ayuu ka mid yahay ansaar ansaariyad ansaari dhalay baan ahay fadcu llaaha lii kamaa dacawta lilansaar sida ansaartaba ugu ducaysay ana igu ducee rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi maa shiti waa sidaa doonto waa sidaa doonto yani waxbuu kala dooransiinaya taa doontaabaan kuu yeelaya in shiti haddaad doonto dacawtu llaaha an yucaafiiki waxaan ilaahay kuu baryi doonaa inuu ku caafiyo oo xumadda uu kaa dulqaado ood caafimaad hesho wain shi'tii haddaad doontana sabartii waad sabri sabartii waad sabri doontaa oo waad adkaysan doontaa walaki ljanna jannana waad heli doontaa haddaad ku adkaysatana janna aad leedahay laakiin haddaad adkaysan kari weyde baash kugu cuslaato jannada ha kuu dambayso hortee waan kuu ducayn doonaa waa lagaa dulqaadi doonaa qaalad waxay tihi bal asbiru waan sabrayaa bay tihi bal asbiru waan sabrayaa walaa ajcalu ljannata jannadana ka dhigi maayo khataraa khatar ka dhigi maayo halis gelin maayo jannadayda halis gelin maayo bedmadow iga geli mayso jannadu haddii janno aan ku helayo khalaas xanuun kasta ay iska yimaado xumad kasta ay iska timaado maxay meesha tilmaamaysaa markaa qofka muslimka ahi inuu xanuunka ku sabro oo ku adkaysto inuu ku amro ku ku sabro xanuunka oo uu ku adkaysto laakiin xadiisku cilaaqo lama laha tarjamada baabka haddii sheekhu meelo kale aanu wax ka arkin isagu oo meel kale aanu wax ka fiirin bukhaari lagama dhammaadee cilaaqo meel ay kala leedahay ma muuqato can caطaa can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaal maa min maradin yusiibunii axabu ilaya min alxuma abu hureyre wuxuu yidhi ma jiro xanuunaan ka jecelahoo igu dhaca xumadda maa min maradin ma jiro xanuun yusiibunii igu dhaca oo axabu ilaya min alxuma xumaddaan ka jecelay liannahaa maxaa yeelay waad isweydiinaysa oo muxuu xumadda ku falay isagaaba kaga jawaabaya wuxuu yidhi liannahaa tadkhulu fii kulli cudwin minii lianna xubin kasta oo xubnahayga ka mida way gaadhaysaa wain allaha ilaahay yucطii kula cudwin qisطa min alajri qayb kastoo xubnihii ka midana ilaahay ajar ayuu siinaya cajaa'ibka xumadda ay leedahay waxaa weeye haddii qofku masalan ilig uu xanuunayo ilig uu xanuunayo oo iligga uu kaaro dabeetana iligii xumadi ay qabato xumadii ku taagnaan maysa iligiiyo qure eh jidhkao dhan bay saamaynaysaa jidhkao dhan bay saamaynaysaa cirhbahaaga iyo lugahaagaa laga dareemaya kaarka iyo xanuunka iyo maaragtay kulaylka ay xumaddu leedahay marka wuxuu leeyahy xumaddu waxay kaga fiican tahay cudurka kale iyo xanuunka caadiga waxay kaga wanaagsan tahay jidhkay wada gaadhaysa marka ajarkana dee wuu baahaya maadaama xanuunku jidhkii uu ku baahayey dee ajarkiina wuu ku baahaya waa xadis saxiixa amba waa ahar saxiixa can nuxayla can nukhaylana waa la dhaha khana waa la akriya xana waa la akriya qiila lahu waxaa lagu yidhi udcu llaha ilaahay bari wuu xanuunsaday wuu sakaraaday markaasaa waxaa lagu yihi dee saaabi saxaabi baa tahay amba nin fiican baa tahaye dee ilaahay bari qaala wuxuu ihi allaahuma anqus min almarad walaa tunqis min alajr ilaahayow xanuunka iga nusqaami laakiin ajarka iga nusqaaminin waa rag xisaabtamaya moogta raggani marka ay xanuunsadaan iyo markay khayr helaan markay adduunya soo gasho markay faqriyaan markay faraxsan yihiin markay murugaysan yihiin adduunku wuu kala xisaabsan yahay iskuma daataan xanuunkan wuxuu ka dhex arkaa khayr iyo wanaag waana nolosha caadiga waxay ku fiican tahayoo waa taradhaa qofka musiibooyinka iyo dhibaatooyinka waxaa wanaagsan inuu ka dhex arka khayrka oo haddii musiibadu jaanibkeeda xun ee madow ee qaabka daran ay kuu muuqatoun adduun ku noolaan kari maysid marka dhibaata ay kugu dhacdo waxaad ka dhex baadhaa dhinacyada ay ka fiican tahay dabeete musiibadii iyo dhibaatadii waxay isu bedelaysaa waxaad ku raaxaysatay waxaad macaansato laakiin haddaad ka eegta dhinacay ka qadhaadhahay iyo dhinacay ka foolxun tahay iyo culayskeeda musiibo labaad bay kugu noqonaysa way kugu cuslaanaysaa waxaaba laga yaabaa sabirkii inaad ilowdo waxaa laga yaabaa shakwa aynu sheegi doonna haddii ilaahay ka dhigo inay u tallowdo shakwadu waxay tahay in qofku ilaahay ka cawdo in qofku ilaahay talo maxaan waxaan ku galabsaday baad leedahay waxaan maxaan ku galabsaday musiibun baa igu socotay musiibadani aniga maxay igu eegatay buu qofku odhanaya bimacnaa musiibadan maan galabsan bay ka dhigantay oo qofku ilaahay buu eedaynaya laakiin qofka muslimkaa markuu arko musiibadii uu wada akhriyo ee dhinaceedii fiicani u soo baxo ee isaga danta u ah musiibadii way wanaagsanaanaysa markaa saxaabigani wuxuu akhriyey xanuunka xanuunkii buu akhriyey maxaa u soo baxay xanuunka haddii lagu safro ajar baa laga helaya dhinaciisa quruxda badani waa kaa dabeete xanuunkii baa sahlanaanaya markaasaa wuxuu leeyahay ilaahu haddaad mid khafiifinayso xanuunka iga khafiifi laakiin ajarka iga khafiifini faqiila lahu waxaa haddana lagu soo celiyey udcu udcu bay ku yidhaheen ducayso ducada badi qaala wuxuu uhi allaahuma jcalnii min almuqarabiin mu'miniinta marka la qaybqaybiyo qaybta ugu sarraysa muqarabiinta la yidhaahdo ilaahu kuwayga kuwaa iraaci kuwa ilaahay u dhow ilaahayna u dhow yahay wajcal ummii hooyadayna waxaad ka dhig aad ka mid dhigtaa min alxuuri alciin xuur alcaynta allah qofka xanuunsan ducadiisa waa la aqbalaa dabeete wuxuu uga faa'idaysanayaa hooyadii wuxuu uga faa'idaysanayaa hooyadii ducooyinkeena oo fiirsada inteena dee ducaysataba ducadu aad bay noogu yarta gaar ahaan wadaadada iyo dulaabulcilmiga ducadu aad bay qofku inuu iska fadhiisto meel uu iska ducaysto fii bacdi alaxyaan keligii isagoo meel jooga inuu ducaysto oo ilaahay gacmaha hoos dhigto aad iyo aad bay noogu yarta qofku markuu ducaysanayana naftiisunbuu u ducaystaa marka naftiisa uu soo dhammeeyo iyo adduunkiisa iyo waxa uu rabo ayaa laga yaabaa inuu marka dambe dambe uu xasuusto aabbihii iyo hooyadii ilaahu aabbahayna ilaahu hooyadayna caafimaad sii dee xanuunsanayso ilaahu aabahayna dembigiisa dhaaf hadduu dhintay khalaas in yaroo faraguudkooda faraguudkooda waxay ka mid tahay dareenka qofka ku jira ee waalidkii dareenka u qabaa intuu leegyahay waxay ku xidhan tahay inta qofku waalidkii xasuusan yahay amba ha dhinto amba ha noolaado intuu qofku waalidkii xasuusan yahay ee xisaabaadkiisa nolosha uu ku jiro qofku xisaabaadkaaga nolosha waalidkaa meesha uu kaaga jiro insha allahu tacala birilwaalideynka waa inakii soo maray waxbaynu ka soo akrinay laakiin maaha mawduuc la ilaawi karo mawduuc la ilaawi karo ma waa mawduuc mar kasta u baahan la isxasuusiyo qofka waalidku inuu nool yahay shardi maaha hadduu xataa dhintay oo xabaasha uu ku jiro oo ciidda uu ka hooseeyo noloshaada iyo waxqabadkaaga qayb waa inuu ka ahaado dadkeenu markay lacagaystaan ninku ee uu faxaaxsado ayaa wuxuu dhahda warni odaygii aabba ahaa een ceel u qodayaaye hooyaan masaajid u dhisaya waa goorma waa beri dambe dambe dambe dambe waa marka isagu uu ka noolaadee sadaqo uu bixiyey ee mid kale uu bixiyey masaajid uu dhisay mid kale uu dhisay ayuu maalin dambe wax xasuusanayaa waabuu fiicanya kaasi kaasi waabuu wanaagsan yahy weliba nolosheenna waxaad moodaa waxoogaa way sii kala go-aysaa qofka anaaniyaddaa ku badanaysa naftiisa oo keliyaata duruuftiisa oo keliyaata dhibaatooyinka qofka saaran oo qura ducadii xataa waxay kaga soo ururaysaa in adigu duruuftaada ka sheekayso ducadeenna xuquuq fara badan baa ku taaluda maxaa ka mid a waalidkaa ka mid a maxaa ka mid a walaalaha iyo asxaabtaa ka mid a maxaa ka mid a cumuuman muslimiin baa ka mid a xaaladaha muslimiintu ay ku sugan yihiina adag qofka muslimka ay qayb inuu ka siiyo ducada wuxuu idhi allahuma jcalnii min almuqarabiin wajcal ummii min alxuuri اlciin hooyadeyna ilah waxaad ka dhigtaa xuur alcaynta can caطaa bni abi rabaaxin qaala wuxuu ihi qaala libna cabaas cabdilaahi bna cabaas baa igu yidhi alaa uriika ma ku tusaa imra'atan gabadh min ahli اljannati ahlu jannaa gabadh adduunka guudkiisa socota oo haddana ahlu jannaa ma ku tusaa faqultu waxaan ku ihi bala dee haaya i tus qaala wuxuu ihi haadihi اlmar'ati الsawdaa waa gabadha halkaa maraysa ee madow gabadh afrikaana waa xabashiyad saxaabiyada atat الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam ama waxaa tidha haadihi اlmarأaةu الsawdaa almarأaةu الsawdaa gabadhaa madoobi atat الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam nebigee u timi faqaalad waxay tidhi inii usracu suuxdimaan leeya waan suuxaa wa inii atakashafu markaan suuxana maradaa iga dhacda fadcu llaaha lii ilaahay ii bari marka maxay leedahay iga ducee waa suuxdimaha rasuulka ilah suuxdimaha iga ducee waa yahay ilaahay ii bari yacni ilaahay caafimaad iga bariyo ii weydii qaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi in shi'ti sabarti walaki ljanna haddaad doonto waad sabri doontaayoo xanuunkaa ilaahay kugu salliday kugu imtixaamay dembigaaguu rifayaaye ilaa uu baabah ka dhigee waa sabri jannana waad leedahay baabaalkaagu waa janno haddaad sabirtad adkaysato wain shi'ti haddaad doontana dacawtu llaaha an yucaafiiki waxaan ilaahay kuu baryi doonaa inuu ku shaafiyo qaalad waxay tidhi asbir waan sabriyaa bay tihi waxay kala dooratay xanuunka suuxdimaha inuu hayo ay janno hesho iyo xanuunka suuxdimaah in looga duceeyo hadda lama odhan janno markaa geli maysid dee muslimiinta caadiga baad ka mid ahaanaysaayo adiga iyo camalkaaga inagu maxaan odhan lahayn rasuulkii ilah jannada ilan acmaal badan baa jirte abwaabta khayrku way fara badan tahaye waan iska shaqaysan doonaaye kani waa kadeede iga ducee iyadu waxay tihi waan sabrayaa bay tihi leanno jannadii bartii bay ka soo dhawaatay waxaaba laga yaaba jannada inay ka walbahaarsanayd waanay tahay inay ka walbahaarsanaato qofka muslimkaa dee isma dhigto isma siiya jannada waxa laga yaaba inteenaasi qof kasta niyadda inuu isaga sheekaynayo talow ehlunaarku nucankayba uegin ehlunaarku talow waa ila adigu ehlu jannaa tahaye ayaa qofka caloosha uu ka leeyay qofka muslimkaah waa inuu baqdo janno iyo narta aad geli doonto ilaahay baa og ilaah baa yaqaana gabadhi markaa waxay walbahaar ka qabtay talow janno maad geli talow naar maad ka badbaadi waaba loo soo dhaweey waxaa la yidhi xanuunka ku haya laftiisa iyo suuxdimahan isagaaban jannadii ku haya haddaad ku sabirto jannadii baad ku gelaysaa khalaas sheekadiiba way soo xidhantay waxay tihi waa warkaasi waa dhan yahay waa safrayaa faqaalad haddana waxay tihi way soo rogaal celisay innii atakashafu rasuulkii ilaahay waan faydmaa markaan dhaco dee maradaa iga dhacda ila qofku ismooga uu rafanayaaye fadcu llaaha lii allaa atakashaf ilaahay ii bari markaan dhaco maradu inaana iga dhicin fadaca fadacaa lahaa dabadeedna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu duceeyey markay dhacdo maradu inaanay ka dhicin ay asturaato ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu duceeyey waa xadiis saxiixa imaam albukhaari iyo muslim iyo nasaa-i iyo keyrkood baa wariyey maxaa meesha laga fahmayaa adi in lagu safro xanuunka oo xanuunka laga dhex raadiyo janno waaba laga yaabaa qofka hadduu leeya cudur musmina had iyo jeer suuxdimuhu waa xanuunada aan tegin had iyo jeer inta badan dee qolya dhakhaatiirtu wa dhahan wou tegayaayo waxbay dadaweyn lakin anigu intaynu aragnay dadka qofka suuxa had iyo jeer suuxdimuhu neerfa istaabta baa la dhada is haystee ilaah neerolojigna waaba inoo dhaweeye bad baynu geli doonaaye xanuunada had iyo jeer musminka ah ee qofka aan ka tegin inuu qofku ku sabro uu ku adkaysto oo xanuunkaa janno uu ka dhex raadiyo xanuunka aad ku adkaysato maruu ku qabtaba aad adkaysato ilaahay subxaanahu wa tacaala muqaabil aad ku weydiisato inaad isku daydo xadiiث اmr waa yahay can ibni jurayجi qaala wuxuu ihi akhbaranii can caطاء annahu ra'aa uma zubr uma zufar waxa uu arkay gabadha umu zufar la yidhaahdo tilka almar'a oo gabadhaas ah طawiilatan iyadoo ah gabadh dheer iyadoo ah gabadha yani rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam u timi ee rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam weydiisatay jannada inay maaragtay inay gasho sucayrat alasadiya ayaa la odhan jiray sucayra alasadiya wuxuu hi gabadha anigaaba arkay waxay ahayd gabadh dheer sawdaa oo madow oo calaa sullami alkacba kacbada sallaankeeda taagan riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan oo gidaar cuskatay bimacnaa mal markaa dambe way sooxaysay miya mise way weynaato daa bay ahayd ra'aytu annahu ra'aa inuu arkay dha uma zufar tilka almar'ata gabadhaas lasoo sheegay ee uu ka sheekaynayo saxaabigaa la yidhaahdo ibnu cabbaas tawiilatan buu arkay iyada oo dheer oo sawdaaa madow oo calaa sullami alkacba qaala wuxu uhi wa akhbaranii cabdullaahi bnu abi mulayka cabdullaahi bna abi mulayka wuxuu uga warramay ana alqaasim akhbarahu inuu u sheegay anna caaisha akhbarathu inay caaisha u sheegtay isaguna ana anabiya sala allahu calayhi wasalama inuu nebigu kaana ahaa yaquulu mid idhaahda maa asaaba almu'mina min shawkatin famaa fowqaha qofka hadday asiibtay soo gaadho qodax muditaankeediiyo wixii ka sarreeyaa fa huwa kafaaratun dembigiisaa lagu rifayaa dembigiisa ayaa lagu tirtiraya lagu baabiinaya yacnii dhib kastoo qofka soo gaadha oo xanuun daahira oo muuqda iyo xanuun baatin ahoo qarsoon kuu doonaba ha ahaadee qofka waxaa lagu rifaya lagu googoynayaa dembigiisi baa lagu dhaafayaa dembiga lagu dhaafayaa waa dembige riwaayadka axaadiista qaar baa waxay tilmaamaysaa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka sugan maa min muslimin yusiibuhu adan ilaa xaata allaahu canhu khataayaahu qofka demb xanuun kastaoo ku dhacaa dembigiisii qayb ka mida ayuu daadinaya ilaa maalinta qiyaamaha uu yimaado isagoo mid dembiyaba aan lahayn culimada qaar waxay yidhahdeen waxaa looga jeeda dunuubta saqaayirta ah dunuubta saqaayirta dunuubta waaweyn toobadun baa lagu dhaafaa culimada saa tiri meelay ka keeneen lama yaqaano bikulli ixtiraam yani culimada sidaa tiri meelay ka keeneen odhan dembiga weynna xanuunka waa laguma dhaafo dembiga yarun baa lagu dhaafaa meelay ku jirtaa ma jirto ilaahay fadligiisu waa waasic ilaahay fadligiisu waa waasicoo wuu ballaadhan yahay ilaahay fadligiisa waxaa ka mid a qofka dembiga uu doono inuu u dhaafo haddaanu ahayn shirki aayadda qur-aanka ee caamka in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa dembi kastoo qofku uu galo oo gaalnimoe shirki aan ahayn ilaahay subxaana wa tacaala wuu dhaafaya cidda uu doono markaa dadkii uu doonay ilaahay dembiga inuu dhaafo kuwan baa ka mid noqon kara qofkii xanuun baa ku dhacay dembi weynna wuu galay dembigii weynaa xataa hadduu yahay xaq ibni aadam ku tacalluqa intuu ka dhaafo qofka ilaahay subxana wa tacala hore wayna kusoo sheegna khilaaf baa ku jira haddii qofku maaragtay uu sameeyo ma toobadkeen caama uu sameeyo oo xuquuq ibni aadam ay ku tacalluqaan oo toobadkeen khaasa aanu ka samaynin oo uu dadaalo ilaahay subaan ilaahay subxana wa tacala haddii uu doono inuu ka dhaafo dembiyadii dembiga ibni aadamka ma ka dhaafaya mise ka dhaafi maayo wuu ka dhaafi karaa qofkii xaqa lahaana ilaahay baa ka raali gelinaya oo wixii qofka uu ka qaadan lahaa uu ka goosan lahaa mid ka weyn buu ilahay subxana wa tacala uu siinaya marka nicmada ilaahay iyo fadliga ilaahay lama soo koobo laqad xajarta waasican ninbaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi laqad xajarta waasican fadli ilaahay oo ballaadhan ayaad soo koobta allaahuma kfir lii wamuxammadan walaa takfir liaxadin siwaana buu ya markii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka yaabay qiimo badnaantiisa nin reermiya ayuu ahay ugu duuban tahay asxaabtaa la wada yaabtay nebiga mooyaane sala allahu calayh wasalam markuu arkay nebigoo dhinaciisa jiro asxaabtana ay la yaaban yihiin ayaa wuxuu ihi ilaahayow anigiiyo maxamed oo keliya noo dembi dhaaf mid kale ho dembi dhaafa keligayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku uhi laqad xajarta waasican fadli ballaadhan oo ilaahay uu leeyahay oo dadkao dhan wada deeqi kara ayaad soo koobta rasuulku ma canaanan waliba ninkaas dhowr qalad buu sameeyey kani qaladka ugu dambeeyey buha rasuulka alayh isalaatu wasala wuxuu laqad xajarta waasican marka qofka yidhaahda maye qofka hadduu xanuunna ay ku dhacaanoo xanuunkaasi ilaahay dembiyadou kaga dhaafa dembiga waaweyn weligii wuu kula soconaya lagaa dhaafi maayo wallaahi haada laqad xajara waasican qofkaasi fadli ilaahay oo ballaadhan ilahay waxbala lama laha dembi allaale dembigu doona ayuu dhaafaa binasi alaaya aayadda qur-aanka shirkiga mooyaane cidda uu doono dembigu doono wuu dhaafa ilaahay subxaanahu wa tacaala meel kaloo la qabtaa ma jirto waayahay ka soco can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam ma min muslimi yushaaku shawkatan fi اdunya yaxtasibuha ilaa qasa allahu bihi min khaطaayaahu ywma اlqiyaama ma min muslimin haddii uu jiro muslim dheh yushaaku shawkatun lagu mudo qodax lagu mudo fi dunya adduunyada yaxtasibuhaa isagoo xanuunkaa ka soo gaadhay qodaxda ku safraayo ilaahay ajar ku weydiisanaya ilaa qasa allaahu bihi min khataayaahu ilaahay waxa uu kaga daadiyaa uu kaga jaraa dembiyadiisii yowma alqiyaamati maalinta qiyaama xanuunkaa yari adigoo meel iska marayba jafku tidhi qodaxi amba amba quri baa ku muday ya amba qulaalad baa ku jartay axdaa yar haddaad tidhaha ilaahay baa qadaray ilaahay baa mahad kule aad ku sabirto intaasi waxaa lagaga jarayaa qayb ka mid a dembiyadii aakhire lagu qabsan lahaa waa xadiid saxiixa can jaabirin radia allahu tacaala canhu qaala wuxuuhi samictu nabiya sala allahu calayhi wasalam waxaan maqlay nebigo yaquulu le maa min mu'minin walaa mu'minatin walaa muslimin walaa muslimatin yamradu maradan ilaa qada allahu bihi canhu min khataayaahu mu'minka iyo mu'minadda iyo muslimka iyo muslimadda xanuunsada xanuun ilaa qada allaahu bihi ilaahay waxa uu ka dhaafaa dhe canhu isaga min khataayaahu dembiyadiisu ilaahay subxaana wa tacala kaga dhaafaa axaadiistu waa isku wada macne ma macnayaashoodu way isu wada dhowdhow yihiin macnaha guud ay tilmaamayaan wuxun bay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisu caynku u ballaadhan yahay muslimiinta in loo bushaareeyo oo qofka muslimka ee khayrka laga yaabo khayr isagu aanu shaqaysanba in ilaahay subxaana wa tacala afka uga soo geliyo xanuunka adigu maa doonan adigoo iska soconaya madaxaasi laba ku noqdo uu ku xanuunay madaxii barnimatalo maanta maxaa igu dhacay miyan miyan maxaa malaa waan khamradoonayaa shaa maanta maan cabin waa xanuun xanuunkaa ku ixtisaab ajar baa lagula soo doontay ilaahay ajar ku weydiiso waa laguu qoraya waa laguu qoraya waayahay iyo qofka muslimkaa dee masaa'ibta adduunyada iyo hamigeedu iyo warwarkeedu iyo walaaceedu qofka muslimkaa inaanu ku badan oo isku ilowsiiyo dhibaatooyinka ku dhacaya dhibaatooyinka waxa uu ka helaayo qofka muslimkaahi haddii kale dee maaragtay sida nimanka gaalada baad ku dawaqaysaayo ninka gaalka markay dhibaata ku dhacdo adlamat calayhi dunya adduunki baa kusoo wada madoobaanaya dam ila isagu wax kala ma hayste adduunkunbu haystaaye adduunkunbu isagu haystaaye marka waxa weeyaan qofka muslimkaahi wax walboo ku dhacaa hadda u fiirso wax kastoo qofka muslimka xaalad kastoo oo ku jirtaa rajay u furaysa xaaladda wanaagsan ee qofka wanaagga uu yaqaano ee barwaaqada iyo caafimaad qabka iyo xoolaha iyo kan kan kan rajo fiican buu marka qofku xaaladda kale uu ku jira taa cagsigeedaana qofka muslimka albaab weyn oo naxariisii farxada ayaa u furan marka qofka muslimka xaalad kastoo uu ku jiro khayr buu ku jira xadiiska saxiixa muxuu ahaa ya qofka muslimkaahi xaaladihiisa oo dhami waa khayr arrinkaa qofka muuminkaa mooyaan cid kaloo lihina ma jirto sababtu waa maxay haddii ay nicmo wanaagsan haddii qofka nicma nicmo hadduu helo qofku ilaahay buu ku mahad uga mahad celinayaa khayr bay u noqonaysa musiiba hadday ku dhacdo wuu sabrayaa khayr bay u noqonaysa muuminka mooyaane qof kaloo taa haystaana ma jiro baabun wuxuu baabu yahay hal yakuunu qowlu lmariidi inii wajicun shikaayatan qofka marka loo yimaado war hebel iska waran wallahi waan xanuunsanayaa wallaahi waa laygu wen yahay in qofku idhaahdo uu xanuunkii haye uu sheegaa miyay noqonaysaa shikaaya mid ilaahay ka ashkatoonaya qof ilaahay ka cabanaya miyuu yahay can hishaamin can abiihi qaala wuxuu uhi dakhaltu ana wa cabdullaahi bnu zubayr aniga iyo cabdillaahi bnu zubayr baa u soo gallay calaa asmaa asmaa binti abi bakr waxa weeyaan waa cabdullaahi bnu zubayr hooyadii qabla qatl qabla qatli cabdillaahi bni cabdillahi bni zubayr bicashri layaali waa intii aan la dilin cabdillaahi bni zubayr toban habeen ka hor tobankii habeen u dambeeyey yani wa asmaau asmina wajicatun ay xanuunsan tahay ay bugto hooyadii buu usoo galay anna waan la socday buu yihi asmi way xanuunsanaysaa isagana dadkii oo dhan baa ka wada tegey waa laga kala wada yaacay macayanimadiisii baa ka tegey in yar baa kusoo hadhay waa markii uu yaqiinsaday inaanu badbaadahayn waa ninkii hore usoo sheegnay faqaala laha cabdullaahi waxa uu ku yidhi cabdilaahi asma kayfa tajidiinaki hooye iska waran sidee baad helaysaa xaaladaadu waa sidee qaalad waxay tihi wajicatun waxaan naftayda helayaa inaan xanuunsanayo waan bukaa bay tihi wallaahi xanuun adag bay ahaya qaala wuxuu ihi ina fi lmowti inii fi lmowti laftaydu geeri baan ku jiraa buuri aniga laftaydu waxaan hayaa jidkii geerida inii fi lmowti jidkii geeridan hayaa bimacnaa waa lay dilaya sida waa lagu macneeyey riwaayadka qaar waxay tilmaamaan ina fi lmowti la raaxatun mowdka laftiisa xanuunka badan lagaga raaxaysta dee mala hoy waad socotaabu ujeedaa dad aada u xanuunsan tahay dhimashadaad ku raaxaysan doontaa qaalad waxay tidhi lacallaka waxaa laga yaabaa tashtahii mowtii inaad dhimashadeeda xiisaynaysaa laga yaaba inaad dhinto inaad doonayso falidaalika tatamanaahu sidaasaad u doonaysaa adigu geerida markaad leedahay hooyo xaggii geeridan usii socda mala anaad ii sarbeebaysaa waxaad leedahay dee mala maad iskaba dhimatid oo dee hawl baa soo socotaa falaa tafcal waxay tihi taa ha samaynin inaan dhinto oo aan kaa hor dhinto taa ha rajaynin taas yaanay ku dhibin bimacnaa waxay ujeedaa xaaladda aad ku jirto waan ogahay in lagu lagaa xoog badan yahay in lagu dili inay suuragal tahay amba ay u badan tahay in lagu dili doono waan dareensanahay marka waxay dareentay inuu cabdillahi ibnu subayr inuu jeclaan lahaa si aanay u murugoon hooyadii inay ka hor dhimato inay ka hor dhimato maadaama dee la hareereeyey oo ciidamadii xajaaj ay ka wareegeen oo uu yacni u badinaayo maalmo dhow inuu dhiman doono wuxuu ka cararayaa murugada hooyadii markaas waa leeda waan ku fahansanahayo waxaad isleedaha kaa horeyso si aanay u murugoon falaa tafcal majli sidaa hayeelin sidaa hayeelin fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa ashtahii ma xiisaynaya an amuuta inaan dhinto xataa ya'tiya calaya axadu darafayka labadaada daraf midkood inuu ii yimaado laba war baa iga kaa iman karaa labadaa daraf midkood inuu ii yimaado mooyaano xaaladaasi ay meel ku biyo shubato aw tuqtala fa axtasibaka wa ima an tadfara fataqara cayni inaad maaragtay in lagu dilo oo aad dhimato oo musiibadaa igu dhacday ilaahay ajaraan ku weydiistaan sabro wa ima an tadfara iyo hee inaad guulaysato fataqara cayni ishaydu ay ilwaadsato quratu cayn indha doogsi iyo ilwaadsi baa ilwaadsi af soomaaliga waa ilwaadsi weeyaan indha doogsigu wuu iska yaryahayo wuxun baa lagu macnayaa kutubta quratu caynin lii walaka indha doogsi baad u tahay markii dambe af soomaali caadi bay noqotay oo falgalay laakiin asarka kelmaddu waa ilwaadsi weeye waayahay waxay tihi inaan dee inankaagii baa guulaystay oo libtii helo raggii ka reeyey waan ku farxayaa bay tihi haddii lagu dilana waan murugoonayaa waa musiiba laakiin waan ku sabrayaa labadaas oo midkood ii yimaado mooyaane inaan dhinto ma jeclaynayo ma jeclaanayo fa iyaaka waxaad iska ilaalisaa an tucrada calayka khudatun qorshe in laguu soo bandhigo an tucrada calayka in laguu soo soo bandhigo khudatun qorshe falaa tuwaa falaa tuwaafiquka oo aan ku waafaqahayn fataqbaluhaa dabeeta aada aqbasho qorshaha karaahiyata almowti adigoo geeri ka cararaya waxay ujeedaa waxbaad ku dagaalamaysa ariiq baad haysatay markaad ogaatay in lagaa xoog badan yahay haddii qorshe lagu soo bandhigo qorshahaasoo ka duwan waxaad ku dagaalamaysay ha aqbalin bay tiri ilan jid baad haysatay soo maha waad jihaadaysa munkar baad la dagaalamaysa waxaad aaminsanayd inaad saxan tahay waad ilaahay dartii u dagaalamayso amba in lagagu dilo amba aad ku sotaas qorshahaaga ma ahayn haddii tii waxaan ahayn lagula yimaado adna aad tidhahdo war heedhe taa doonaysana waad weyda meesha ha ku dhimane geeri ka carar yacni geeri ka carar ha u aqbalin qorshe laguula yimi waxay ku leedihi diid ha lagu dilee wainamaa cana bnu zubayr liyuqtala fayuxzinuha dalika cabdillaahi bnu zubayr xagga dambe u ka macneeye wuxuu yidhi markuu lahaa hooya dee geerida malaa geeridaa maanta laguu qaatay meenaad kusii noolaatay ma joogtid wuxuu u jeeday cabdillahi bnu zubayr in la dilo oo wuxuu ka cabsanayay in la dilo oo ay arinkaasi uu murugo geliyo cabdillaahi ibnu zubayr aynu isxasuusina waa kii dagaalamay waa kii la dagaalamay ee nimankii umawiyiinta ahaa bilakhas ee xilligii yaziid ibnu mucaawiye iyo cabdilmalik intii kala go-i dhexe yaziid ibnu mucaawiye iyo markii mucaa aala abi sufyaan iyo qolyihii maaragtay dambe kale kale yani laba nimanka la yidhaahdo umawiyintu laba qaybood soo may ahayn laba qoys bay ahaayeen dee mucaawiya ibn abi sufyaan iyo inankiisii iyo khaalid intaas markay dhammaatay maxaa bilaabmay cabdilmelik bin marwan iyo ciddiisi marka intaa kala guurka yaziid iyo wixii ka dambeeyey ilaa cabdilmelik bin marwan ayuu la dagaalamayay ninka la yidhahdo cabdillaahi ibnu zubayr radi allahu tacaala canhu marka dagaalkii dhex maray dagaal qadhaadh buu ahaa mar buu ku guulaystay nimankii waa hudiyey markii dambe waa lagu soo noolaaday makay isugu soo ururtay kacbaday isugu soo ururtay lafteeda kacbadii baa lagu hareereeyey aakhir xaaga waa laga wada yaacay dadkii oo dhan qaar lacag loo qaybiyey qaar loo hanjamay qaar qaraabo in yar baa kusoo hadhay ilamaa iyo ehelkiisii iyo asxaabtiisii maalintanbu hooyadii u cawda wuxuu hi hooyo xaaladdu farahay ka baxday dadkii oo dhan way ga wada tageen xataa asxaabtaydii iyo ehelkaygii iyo ubadkay ubadkayga bay qaar raaceen colkii iga soo horjeedee maxaa yeelaa hadalkan adaga imkaa maqlayseen ayay ku tihi waxay ku tidhi markii hore maxaad u dagaalamaysa maxaad doonaysa marka hore maxaad rabti haddaad markii hore doonaysay maal iyo adduunyo iyo madaxtinimo dee waxay tihi markii horeba dariiq baad sufaysay cidlaa khibta waa khasirta bay tihi khibta waa khasirta waad hungowday oo waad khasaartay waxaasi wax lagu dagaalama macnaa qofka muslimka ahi inaan madaxweynea noqonayaa wax weyn maaha maal baan helayaa wax weyn maaha waxaasi waa khasaare iyo hoog bay tihi haddaad u dagaalamaysa ilaahay dartii iyo wejigiisa iyo litakuuna kelimatu llaahi hiya alculyaa dataa u dagaalamaysa hayse bay tidhi ku dheganow ilaa ay kaaga dhammaanayso oo waxyaabaha lagula iman doono ee qorshayaasha ah ilaa kan qaado aanu isna samayna meeldhaxaanu isugu nimaad iska diid bay tidhi yaanay caruurta amba inamada kureyda ilmo bani umaya yaani meelaha ku jiidjiidanaba yaan lagugu maadsanin diid bay tihi oo halkii aad taagnayd taagnow cabdillahi wuu soo kacay madaxuu ka dhunkaday marka isagoo ooyey wuxuuhi wallaahi ra'yigaasi waa kaan qabaan kuula imi adna waad isii taageertay markaasuu waxyaabo fara badanoo uu sameeyey jidkuu haysto iyo wuxuu u dagaalamayey iyo waxa uu ka dagaalamay iyo xaggu ku socdo tii buu sheegay sidii bay u dhacday dee waa la dilay meydkiisi baa loo keenay qisadaasi markaa inanka inama khusaysa maante waxa ay waxaa meesha yaallaa waxaa weeye cabdillaahi ibnu zubayr markuu hooyadii u yimi maxay ku tidhi hooye seebaa tahay maruu ku yihi waxay ku tidhi innii wajicatun waan xanuunsanaya kaar badan bay ahaya qofku hadduu xanuunsanayo inuu yidhaahdo waan xanuunsanayaa wallaahi xanuun badan baan dareemayaa ama waa laygu soo kordhay macnaheedu maaha qofkaasi ilaahay inuu inuu ka cabanayo qofku isleeyaha ha kula taliyo amba dawo ha ku siiyo amba xaaladdaada ha ogaado xaaladdaada ha ogaado qofka qofku isleeyahay qofka muslimkaah dee inuu u sheegaa ceeb maaha walaalkii qaraabadiisa asxaabtiisa qofka soo booqda inuu dhaha walla nin xaalkayga waa noocaas iyo noocaas nebigu calayhi isalaatu wasalaam caaisho u yimi isagoo madaxa ishaya markaasuu si caaisho tiri waa ra'saa rasuulki ilaahayow alla maanta madaxu muxuu xanuunayaa isna muxuu ku yidhi bal ana waa ra'saa maya adiga maahe anaa wallaahi kaa daran way isu sheeg way isla taaheen moogta labadi alla madaxaay rasuulku wallaahi adiga waxa maahe alla madaxaay isaga laftiisa macnaa meesha ku jiraa waxa weeyaan qofku haddii uu raalli ku yahay qadarka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo xanuunka ku dhacay ixtisaabna uu ku jiro dadkiisa iyo ehelkiisa inuu sheego maanta xanuunka wuu igu sii yaro kordhay halkaasay xanuunaysaa waan xanuunsanahay xanuunkii baa igu sii cuslaaday shikaayo maaha shikaayadu waxay tahay waa qofka inaad ka dareento xanuunkan inaanu ku qanacsanayn inaanu u adkaysanahayn inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka cabanayo ilaahay lagama cawdo ilaahay baa loo daayaa ilaah xanuunka adigaa keenay ajarkiisa iga sii aniga ku uhi marka xanuunka waxaad ka eegtaa dhinaciisa wanaagsan xaggaa wanaagsan ka akhri markaa maxay tidhi asmaa maxay tidhi wajicatun bay tihi wajicatun aad baan u xanuunsanayaa bay tihi waayahay ka soco can abi saciidin اlkhudriy radia allahu tacaala canhu anahu dakala calىa rasuuli اllah salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ayaan usoo galay buu yihi wa huwa mawcuukun isagoo buka isagoo aada u xumadaysan isagoo kaaraya dheh ayaan usoo galay calayhi qatiifatun oo maro ay saaran tahay maro weliba yaro busto busto oo kale busto busto oo kale ahi fa wadaca yadahu calayhi dabeete wuxuu ihi halkii maradii saarayd baan rasuulka calayhi salaatu wasalaam gacanta dul saaray fawajada xaraarataha fowqa alqatiifa xumadii haysay waxay soo dhaaftay maradii saarayd dusheedaa wuxuu ka dareemay rasuulka calayhi salaatu wasalaam xumada laga shidayo faqaala abu saciidin dabeeta abu saciid baa wuxuu uhi maa ashadda xumaaka yaa rasuula allah maa ashadda xumaaka alla xumadda ku haysaa adagaa yaa rasuula allah qaala wuxuu ihi innaa kadaalika haayo sidaasaanu nahay haddaanu ambiyada nahay yacni haddaanu ambiyada nahay sidaasaanu nahayoo dadka xanuunkana qabtaa wuu ka wuu ka daran yahay ka dadka caadigaa qabta yashtadu calayna albalaa'u imtixaanka iyo beledu annaka way nagu adkaataa mid dadka ka badan baana qabata annaka wayudaacafu lana alajru wakaa ajarkana waana loo laban laabaa nin aniga durigu waxba ima yeela buu ku leeyahy durigu markuu igu dhaca maarag laba jeer baan hindhisaayo dabeetana laba cishoy hayaayo markuu madaxu yaro wareer maalista hadda biririx baan hay qaarkeedna maxaa ku dhaca dhulkuu dhigaa soo maaha dee wuu kaa ajar badan yahay ninkaas laakiin goor buu kaa ajar badan yahay wuxuu kaa ajar badan yahay markuu ku sabro ee uu ogaado xanuunkaasi inuu yahay nicmo ilaahay u soo diro dembigiisii uu kaga daadinayo markaa ninka uu safmareenka iskaga noqdee iska tallaalan iyo qofka xanuunka uu soo ritee muddo uu ruquusaa kaasaa la qaatay labada kaa xanuunka waxoogaa uu haynayo rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyay inna kadalika yashtadu calayna albalaa balada iyo imtixaanku annaka wuu nagu daran yahay wuu nagu adag yahay wayudaacafu lana alajru ajarkana waana loo laban laabaa oo dadka in ka badan baa nala siila waan ku xanuun badannahay fa qaala wuxuu ihi yaa rasuula allah abu saciid baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam weydiiyey wuu ka faa'iidaysanaya hadda rasuulku wuu xanuunsanaya wuu xumadiisan yahay masladiina in rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu weydiinaya lama odhanayo wan ninka xamaqsana rasuulkii u xanuunsanaya wuu su-aalo weydiinaya maaha waa jaanis fiican baa soo maray ayu nnaasi ashaddu balaa'an rasuulkii ilaahay oo dadka yaa ugu imtixaan badan dadka yaa ugu imtixaan badan qaala wuxuu ihi alambiyaau uma asaalixuun ambiyadaa ugu sarraysa ambiyadaa ugu imtixaan badan imtixaan ibni aadam la mariya waxaa ugu daran uma asaalixuun dabadeetana saalixiinta dadka fiicfiican ninba ninku ka fiican yahay waqad kaana axaduhum wuu inoo socdaa xadiiska uma alamhalu falamhal wuu soo socdaa waqad kaana axaduhum yubtalaa bilfaqri dadkii hore wan wanaagsanaa amba ambiyadii hore midkood wuxuu ahaa yubtalaa bilfaqri mid faqri iyo waxla-aan lagu imtixaamo xataa maa yajidu ila alcubaa'ata yajuubuhaa ilaa iyo uu helo hal maroo keliya uu dildillaacsado amba uu isku duuduuba hal maro oo qura oo cawradiisa uu ku asuro ku cibaadaysto fayalbasuhaa dabadeetana ow gashado yacni yajuubuhaa aljuubu waa alkharqu waalqacu waa inuu qofku googooyo hal maro oo keliyato inuu googoosto waxyaaba fara badan oo ka samaysto yani maro dee hal wax loogu talagalay ka soo qaad waa go loogu talagalay inuu guntado inuu dhaha war heedhe so keligaa imaysd ha kala jeexo badhna gunto badhna huwo saas oo kale wayubtalaa bilqamli allahayaay injir ayaa lagu salidi jiray injir maaha uskag maaha da eg haddii injir la yidhaahdo macnaheedu injirtu toxob iyo uskag iyo dhidid iyo qarmuun oo keliyaad kama dhalato xanuunaday ka dhalataa xanuun qofka ku dhacay ayay ka dhalan kartaa baahida qofka haysaye marada qure qofka uu xidhan yahay ayay ka dhalan kartaa xataa yaqtulahu inuu cuno oo keliya maaha ilaa injirtaasi ay dishaba dhiigga intay ka dhammaysto intuu dhiiglaan soo istaago xaggaa u dhaco wala axaduhum midkood kaana ashaddu faraxan bilbalaa'i min axadikum bilcataa'i dadkaa dadkaa inaga horreeyey qaarkood belada waxay kaga farax inaan deeqda iyo inay wax soo galaan wanaagsaneen waxay kaga farax badnaayeen imtixaanka iyo waxla-aanta inuu goormaynu farxnaa maanta horta alla idinku dhaariyey allah markaynu waxoogaa hele isuu keen duba dhacdo habeenkaa seexan maysa bartaad kaga dhufataa nin waxoolaan saa tidhaahdaa maya sandhe maya sandhe farxaddaad kala daadaadanaysaa moogta markay wax soo galaan markaasaa qosolkaaga iyo weji furoontaada iyo muusoodkaaga iyo sheekadaada aan laga baxayn aan laga dhammaanahayn wuxuu ku leeyahy dadki hadday wax kugu dhacaan dhibaata kugu dhacaan laga laga lagaa fadhiyi maayo yuuska moogta babala waxay ku dhacay madaa iga warhayaba sitani ku dhacday maaha waxbaa dukaankeeda soo kii gubtay maaha soo tiinteedaba layga dhacay maaha soo kii yuus iyo cabasho laakiin dadkii wanaagsanaa waa cagsiga waa oppositka inay imti- la imtixaamo imtixaanka ay ku sabraan bay ka jeclaayeen alcataa in deeqiyo wanaag yani waxyaabaha wanaagga loo yaqaano deeqdu yani iyo hantiye inay soo gasho waa xadiis saxiixa akhrajahu ibnu maaja fi lfitan wataxaawi fi lmushkal fi mushkil اlaahaar waa xadiis saxiixa kaa soco baabu ciyaadati اlmuqma calayhi ciyaadatu اlmuqma calayhi qofka miyir beelay in la soo booqdo can ibni اlmunkadir samica jaabir bn cabdillaahi radi allahu tacaala canhu yaquul wuxuu maqlay maxamed ibn اlmunkadir jaabir bn cabdilah radi allahu tacaala canhu oo yaquulu leh maridtu maradan xanuun baan xanuunsaday yacni xanuun aada baa igu dhacay faataani الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama yacuudunii nebiga ayaa isoo booqday maashiyan fii bacdi riwaayaat rasuulka oo lugeynaya waa abu bakrin maashiyaan iyagoo soconaya mar abu bakr baa ka hadhan soo maashiya noqonaya abu bakr baa la socda wahumaa maashiyaani iyagoo lugeynaya fawajadaanii waxay ii yimaadeen uqmiya calaya anigoo kooma galay anigoo miyir beelay fatawada'a annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuu- wuu weysaystay uma saba wuduu'ahu calaya dabadeedna weysadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam buu igu shubay faafaqtu saan soo miiraaba soo kacay faida nabiyu sala allahu calayhi wasalam mise waaba nebigii maan ogeynta markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam meesha yimi isagoo maqan baan kooma galay wuxun baan soo toosaan soo miiraabay rasuulkiio ee dul fadhiyaa faqultu waxaan ku uhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow kayfa asnacu fii maali xoolaan haystaaye naftu u yaabay moogta way kaa socotaa buu is yidhi kayfa asnacu fii maali xoolahayga sidee baan idhaahdaa aqdii fii aqdii fii maali xoolahayga ma- ma- ma maamushayo ma xukumaa falam yujibnii bishayin rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxba iguma jawaabin xataa nazalat aayat lmiiraaf ilamaa iyo ay soo degtay aayadda dhaxalka yuusiikum allaahu fii lidakari mil lidakari milu xadi lunhayeyn aayaadkii dhaxalka ayaa soo degay ilaahay saas tan kaas intaas siiya kaa intaas siiya dhadiga intaas siiya labka intaas siiya waayahay maxaa meesha ku jiraa meesha waxaa ku jira qofku hadduu miyir doorsoomay iyo hadduu miyir qababa in lasoo hee in lasoo booqan karo xadiiska riwaayaad kale ayaa jiro oo uu leeyahay jaabir radi allahu nin dhalinyaraa buu ahaa oo xoogaa xooga xoola iska haystaa wuxuu leeyahy rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii uu i yimi ee uu weysaystay gacantiisa u qoyan buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma madaxa iga saaray ma laabta iga saaray ilamaa iyo haddada aan idiin sheekaynayo rasuulka gacantiisa qabowgeedii waan dareemaya maxaa inuu horreeyey sacd ibnu abi waqaas radia allahu tacaala canhu in rasuulka asxaabtiisa nin dhallinyaraa buu ninkani ahaa sacad laftiisu dhallinyara ayuu xilligaas ahaa yani nin asxaabtiisa ka warhaya ka xanuunsada ka baahooda ka guursada ka dhib kale ay ku dhacda kay waxu soo biiraan buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ahaa qofka muslimkaa in loo baxo oo loo tago lugaa laystaba dhigo oo gurigiisa loogu tago oo lasoo booqdaa ajarka ay leedahay waayahay xoolahaasi waxaa laga yeelay in xadiiska waxaan kusoo qaadanay sacd ibn abi waqaas baabu baabun ciyaadatu sibyaan caruurta in la soo boodo qofka ka yaro xanuunsanaya iska daa dhallinyar qof weyn qof dhexe dhallinyaro caruur bay maraysaa iminka can usaamata bni zayd radi allahu tacaala canhuma ana sabiya libnati rasuuli اllahi salى allahu alayhi wasalam inantiisii zaynab inan yaroo ay dhashay baa haqula cal- haqula cuslaaday ibnatan ayaa cuslaatay yacni oo yani sakaraadkii geeridaa qabato aad bay xanuunsatay fabacaثat umuhu ilى الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam dabeete rasuulka usoo cedirtay maxay leedahay ina waladii fi اlmowti ilmaha igi yaraa waa sakaraad inan buu ahaa mise inan bay ahayd hame wiil buu ahaa wiil buu ahaa waxay tihi ilmaha igi yaraa waa sakaraad mowtkii buu ku jiraa faqaala lirasuuli sal faqaala lirasuuli rasuulku wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam kii la soo diray wuxuu ku yidhi fa idhab u tagoo faqul lahaa waxaad ku tidhaahdaa ina lilaahi maa akhada walahu maa acطaa wa kullu shayin cindahu ilaa ajalin musamaa waa ducada loo akhriyo qofka markii geeriye ku timaado waxaad ku tidhaahdaa ilaahay wixii uu qaatayna isagaa iska leh wuxuu soo reebayna isaga ayaa iska leh shay kastaaba agtiisa wuxuu ku jiraa ajalun musama ajal loogu talagalo la magacaabay intayna halkaa fadhidaa mid kasta maalin baa loo soo qoro gebagebadiisu maalin bay imanaysaa dhag maalintay timaado dhaqdhaqaaqi maysid ma dhaafisid marka wixii ilaahay uu bixiyena isagaa iskale wixii uu qaatayna isagaa iskale markii horeba maynan hayn bay ka dhigantay ilmaha yar markii hore siiyeyna bay maad haysan ilaahay baa ku siiyey ilaahay baa iska lahaa iminkana ilaahay baa iskale faltasbir waltaxtasib waxaad tidhahdaa sabir oo adkayso ilahayna ajar weydiiso farajaca rasuul farajaca rasuulu dheh ergadii ninkii rasuulka loo soo diray ayaa noqday fa akhbarahaa dabeetana waxa wuxuu uga warramay wixii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yihi jawaabtii rasuulku siiye rasuulku wuxuu ku yidhi ina lilaahi ma akhada walahu ma acta fabacaثat ilayhi tuqsimu calayhi lamaa jaa waxay tihi ku noqo waxaad tidhahdaa waxay kugu dhaarisay inaad u timaado aabba ilaah baan kugu dhaariyey ii kaale waa mar labaadkii faqaama الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama fii nafari min asxaabihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuu soo kacay wuu yeelay waxaa laga yaabaa hawl culus inuu hayey waa dareemaysaa nin awowa oo inantiisii oo uu gaadhi karo ay ku tihi inankaygi yara waa sakaraada aabba ii kaale uu ku yihi ina lilah waxaad ku tidhaahda ina lilaahi maa akhada walahu maa acda sabir oo adkayso waxaa ka joojiya waa maxay waa hawl culus bay ka dhiganta rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iskamuu haasaaweyno iskamuu sheekaynayno iskamuu boolatiigayno ee wuxuu ku mashquulsanaa hawl u diiday oo markaa uu dareemay inay ka muhiimsan tahay inuu baaqi kusii ahaado laakiin markii ay dhaarisay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam uu dhaqaajiyey isaga iyo koox asxaabtiisa ka mid oo uu ku jiro sacad binu cubaada radia allahu tacaala canhu فأخذ النبي sلى الله عليه وسلم waa la soo gaagaabiyey wuu yimi oo gurigii buu soo galo ilmihii yaraa baa loo dhiibay nebigu ilmihii yaraa buu soo qado fawadaca waxa rasuulku عalaيه الصلاaةu وaسaلاam waxa ilmihii yaraa uu dhigay sanduutayhi halkaa laabta labadiisa naas dhexdooda saa dhuuntu rasuulka عalaيه الصلa sl yaraa u geliyey walisadrihi iyo laabtiisa walisadrihi iyadoo ilmaha yar laabtiisu ay leedahay qacqacatun ka qacqacati shita sanqadha ka yeedhaysa aada moodo baalka qirbadkaahee weliba qalalay markaasaa la isku celiyo sanqadha qirbadkii garanmayna wax baynu ka soo qaadaynaa uun inuu sanqadhiisu ay aada u badan tahay marka la isku celceliyo isagoo madhan yani ilmaha yar yani si u neef tuuraayo ee maarata naftu ay uga socoto iyadoo ilmaha yar uu neef tuuraayo sanqadha laabtiisa la maqlayo ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhuunta gashaday fadamicat caynaa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam dabeete nebiga labadiisi indhood baa ilmeeyey subxaan allah labadii ilmada rasulka labadii indhood rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay ilma ka soo daadatay faqaala sacdun sacd ibnu cubaada wuxuu ihi atabkii wa anta atabkii wa anta ras atabkii wa anta rasuulu اllah oo maadigii rasu maadigoo rasuulkii ilaahay ah ayaad ooyeysaa adiguna bimacnaa waxay ka dhigan tahay sawdigii noo diiday maaha qofku markuu dhintay inuu ooyo sudin ooyaya maaha wuu yaabay way isu qaban weyday faqaala wuxuu uhi innamaa abkii raxmatan lahaa waxaan u ooyayaa naxariis aan u naxariisanaya iyada waa iyade waa hooyadii waa inantiisa ina allaha laa yarxamu min cibaadihi ila aruxamaaa ilaahay addoomihiisa uma naxariisto kuwa naxariista mooyaane ilaahay wuxuunbuu u naxariistaa addoomaha kuwa qalbigooda naxariisi ay ku jirto qofka qalbigiisa haddii adigii qallafuu ku jiro qallafuun baa u yaallo xaggaas iyo naxariis la'aan qofka qalbigiisa naxariisa ay ku jirtana xagga ilahay naxariis baa u taalla macnaha markaa wayninka hore usoo macayna xadiisku xadiisku waa xadiis saxiix bukhaari iyo muslim iyo abu daawud iyo qayrkiibaaba wariye horey usoo sheegno tala diidan yahay maaha ilmada inuu qofku dee uu saamoobo marka dhibaato uu dareemo inuu ilmeeyo taa adigu ma maamuli kartid ilmada kaa imanaysa isma hayn kartid adigu tala diidan yahay waa maxay waa tawaawaca iyo buuqa iyo baroorta iyo qaylada alla balanbalayey tanbaa dhacdayey xaggaan qaban doonaayey taladiidaya waa taas laakiin qofku inuu ilmeeyo xaaladdii intuu dareemo mashaacirtiisa dareenkiisu inuu kaco mashaacirtaasi ay ilmo keento taadigu ma maamuli karaysid waana naxariis qofka qalbigiisa ku jirta dadka qaar baa laga yaaba hadii wax kasta ay arkaan inay soo fadhiyaan saas usoo tagtagnaadan baa suura dadka qaarna waxaa laga yaabaa absad shay haddii looga sheekay inuu ishayn waayo yani qofka qalbi jileeciisa iyo naxariistiisa ayaa had iyo jeer ay ku xidhan tahay baab can ibraahim bna abi cablata qaala maridat umii fakuntu ajiiءu ilى umi darda habeen dambe hadii la wartaanu kasii qaadno wsl